shirkan oy kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee doorshiinta galmudug iyo gudoomiyaha degmada cabdwaaq iyo ogaaska guud ah ee beelaha dega waqooyiga gobolka galgaduud gaar ahaan cabudwaaq iyo deegaanada hoos yimaada ayaa lagu qabtay degmada cabudwaaq iyadoona looga hadlayay sidii ay si iskutashiya bulshada deegaanadaasi u dhisi lahaayeen wadooyin muhiim u ah isku socodka bulshada iyo ganacsiga waxaana shirkan lagu yaboohay intii u socday lacag dhan sagaashan iyo saddex kun iyo toddoba boqol oo doolar si loogu dhiso wadada isku xirta kastanka trubi iyo sidoo kale degmada cabudwaaq ugu horeyn guddiga ganacsada ee gacanta ku haya abaabulka dhismaha wadooyinkan ayaa sharaxay lacagta ay qabteen iyo sidoo kale wadooyinka qorshuu yahay inay dhisaan wadada qalalax waxay isku xirtaa galdogob iyo caabudwaaq waxaana adeegsada bulshada waqooyiga galgaduud waxaana mara baabuurta xamuulka iyo kuwa rakaabka ee isaga goosha puntland iyo waqooyiga galgaduud intaas waa macluumaad wadada ku saabsan sidoo kale mana jirto waddo kale oo toos ah oo isku xiri karta degmada deegaanada waqooyiga galgaduud iyo puntland waddo kale oo toos ah oo haddaan wareeg dheer la gelin ama meelo riskiya la marin isku xiri karta oon puntland ku gaari karno ma jirto sidaasoy tahayna puntland waa meeshaan ugu baahida badannahay oo ganacsigeenna iyo nolosheennu inta badan ay ku tiirsan tahay wax nooga yimaadaan wey waddadaani waxay muhiim u taha bulshada waqooyiga galgaduud sida ganacsiga iyo dhaqaalaha deegaanka caafimaadka waxbarashada iyo guud ahaan baahiyaha bulshada kaga xihan deegaanada puntland baahiyaha bulshada kaga xihan oo badan oo ganacsigu kow ka yahay sida caafimaadka oo kalena ad ogtiin ilaa garoowe inaan u tagno waxbarashada u aadna jaamacadaha garoowe iyo kashi ilaa boosaaso ardadeennu waxaasoo dhan iyo socodkaas ay waxay u tahay muhim sidoo kale waddadan waxay bulshada ku xiri doontaa kililka shanaad maadaama uu laami isku xiri doono puntland iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kaasoo hadda dhismihiisu marayo degmada wardheer ee kuna sii jeeda ilaa kuna sii jeeda ilaa dekadda garacad sidoo kalena gaalkacyo uga dhici doona laamiga weyn ee magaalada boosaaso aada yacnii laamigaas kasoo bixi doona jigjiga qabridhaar kasoo leexan doona haddana wardheer maraya waxaa la rajaynaya inuu garaca tago gaalkacyana ka gooya laamigii muqdishoee boose isku xirayey taasoo istaraatiijiyad weyn noo leh haddaan kaga darmana meel dhow
gudoomiyaha degmada caabudwaaq muxiidiin aadan weli iyo ogaas maxamed ogaas axmed ayaa dhankooda madasha ka hadlay iyagoo u mahad celiyey bulshada yabooday lacagahan waxayna ugu baaqeen in si deg deg ah lacagahan ganacsada guddiga ah lagu soo shubo gacantooda
inaan isugu imaano shay dan guud ah oo ummadda ka dhexeeya oo qayb annaga inaga mid ahe ay leedahay ha loo istaago mashruucaas danta guud ee aanu ka wada shaqayno oo haddii la si kale loo dhigana bulshada caabud waa ku dhaqan arrintaas ay lafdhabar u tahay sida sharaxaadda laga bixiyey waddadaas iyo sida ay wax ugu soo maraan maraynka ay wax u soo maraan degmada ay tahay maadaama ay dhibaata ka jirto xilliyada qaarkoodna ay go-an tahay sida xilligan oo kale roobab gudayeen waa muhim gaar ah inaynu ka wada qayb qaadanno kulligeen u istaagno waddadaas si aanu u dhisan lahayn wixii la isku dayo waa laga mari dhalin karaa
sida la sheegay oo xogteedan aan hayno waa waddo halbowlo u ah deegaankan hadda aynu ku nool nahay ee waqooyi galguduud dadka degan runtii ummad kasta oo islaama oo bini aadan ah oo mar oo muxuu ahaa musaafir ah ayaa waddadaas marto waddadaa sida la sheegay waxay ka soo baxdaa tuurdibi waxay timaadaa qorof dhabad caabudwaaq ilaa iyo balanballe sidoo kale waddadaas waxay dhexda ka gelaysaa waddo ka imaanayso degmada wardheer oo laami ah oo dhinacayay tuurdibi kastanka usii gudbayso arrintaa marka runtii dadka deegaanka degan waxay u tahay fursad weyn bay u tahay ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dubushisiinta galmudug ayaa ka hadlaya shirkan waxauna sheegay inka galmudug ahaan ay diyaar u yihiin inay doorkooda qaataan
laakiin hubaal weeye ilaahay idanka waddadaanu waad arki doontaan iyadoo ah rumowday oo waddo runa ah waxaan leeyahay fulinimada runtaa waxaa weeye fulinimada maanta intaan ku falino waxaan filayaa dad badan oo loo yeeray baan imaanin waxay ahayd xataa kuwa aan loo yeerin inay yimaadaan
halkaanay ka muuqataa dadkii fulayaasha ahaa oo dhan inay meesha ka maqan yihiin inta timidna waxaan silay intay geesayaasha ahayd oo soo mareertay wey
lacagaha guddigan ganacsada ah loo ballan qaaday ayaa ku saadaya iyadoo horey guddigan ganacsada ah ee ku howlan dhismaha wadooyinka caabud waaqe ay isku xigan gobolada kale ayaa eero gacanta uga hayeen toddobaatan kun oo dollar taas oo ay bulshadu si iskooda iskaga soo aruuriyeen